maanta xaalada magaalada dhuusamareeb aada ayay u degan tahay wax isbedela haba yaraatee kama jiraan isu socodka gaadiidka iyo sidoo kale goobaha ganacsiga oo ay shaqeynayaan inkastoo maalinimo jimcaha ay tahay hadalhaynta waa jirta oo dadku waxa ay hadal hayaan isbedelada siyaasada iyo arrimahan ka taagan deegaanada galmudug gaar ahaan magaalada dhuusamareeb maadaama lagu jiray arrimihii dhismaha dowlad goboleedka galmudug dhawaana guddi farsamo doorashooyinka galmudug wasaaradda arrimaha gudaha soo magacaawday maalmo ka horna uu soo gaaray magaalada dhuusamareeb runtii arrintaasna waxaa ka diidiiday hogaanka ahlusubal jamaaca oo horey qeyb uga noqday maamulka galmudug xilliga xaas uu hogaaminayay oo madaxweyne axmed cali jiile xaas marka dadkuna waa ay hadal hayaan arrimahaasi balse jawiga guud ee magaalada dhuusamareeb marka la eego waa mid aada u degan oo arrimahaasi haba yaraatee wax saameyn ah kuma yeelan inkastoo idaacaddeenii aroortii aan kusii daynay haddana haddaad dib u xusuusiso dhegeystayaasha laga yaabo inaanay idaacaddaa dhegeysan shaqaaqadii xala dhacda dad si kooban noo faahfaahiso runtii xalay waxa ay ahaayeen waxa dhaca magaalada sidaad ogsoontahaba waxaa ku sugan hadda mas-uuliyiin dowladda dhexe ka tirsan oo wasiirka arrimaha guudka uu qeyb ka yahay iyo sidaan hore kuugu sheegaba guddiga farsamada ee diiwaan dowladda soo magacaabay iyo xubno kale oo agaasimayaal ay kamid yihiin sidoo kale ciidamo kala duwan ayaa jooga ahlusuna marka la eegana waa ay ku mudan yihiin madaxdooda usxurisa ciidamo ayaa waxa ay tageen xarunta degmada dhuusamareeb kuwa oo runtii ka socday ahlusuna waljamaaca wax dhibaataana kama dhicin tegitaanka halkaasi ay tageen dabcan waxa ay iyaguna sameeyeen in amniga ay dabcan adkeynayaan oo dadku qaarkoodna ay ku fasirayeen in arrinta siyaasadda iyo khilaafkan siyaasadeed ay qeyb ka tahay tegitaankaada ciidamada halkaasi lageeyay xarunta degmada dhuusamareeb magaalada waxaa laga maqliyay rasaas baa laga maqliyay bal haddaad faahfaahin naga siiso rasaastaa la maqliyay runtii taasna haddii faahfaahin nukasiyo waxa ay ahayd xabadaha uuna maqalnay xilligii salaada maqrib la gelayay ay ahayd kadib markii aan ukuurgalay oo aan saraakiisha amniga iyo lamaha kala duwan ciidamada aan xiriir la eeday waxa ay igu sheegeen in wax sidaas usii weyn aysan ahayn balse meel dhismo laga sameynayay ama ciidamo ay doonayeen inay difaac ka samaystaan oo dhanka ahlusuna ay ahayd taasina maaragtay ku mehneeyeen saraakiisha aan wacay amaba igu sheegeen in dhismahaasi amaba meeshaasi waardiyaha la saarayay lagu joojinayay wax intaasi kasii dheer ma dhicin oo wax sii socday ma aysan ahayn wax saameynna oo iyana yeelasana ma jirin wogna kuma lahayn tegitaanka ciidamadani oo muddo laba saac kadib ah ayaa ciidamadu ay degmada gaareen